الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المقلوب maqluubkii ayuu mabxadkiisii iyo halkii mawdiciisii uu yahay kani maqluubkuna waa qeyb adigu ama nooc noocyada xadiiska daciifka kaba mid ah bal walow dee bal markaasi mid dee camdi loo sameeyiyo wax sahwi ruuxa uga dhaca labadaba u yeelan sanad iyo matna u galaba isagaana inoo kala qaadi doona inoona tacriifin doono wuxuu ihi maqluubkii فمنه أن يبدل الراوي يشتهر بالمتن بالغير ليقرأ بالخبر وقلب الإسناد كما للجعفي وأهل بغداد لقصد الكشف انت أصبه كبدتي مقلوب كين وأن قلبي سند كدعيون بكوكاف وأن قلبي متن موسى هذا القادم وحول النادم رحمه الله تعالى فمنه وحكم بذا مقلوبك an yubdala in la bedelo raawin raawi in la bedelo raawigaasoo ishtahara shuhroobay bilmatni xadi matniga ama xadiiska ku shuhroobo lagu yaqaanay inuu yahay ninka xadiiskaa wariya bilgayri ay bigayrihi gayrkii lagu bedelo oo raawi kale oo dabaqadiisii ah isku dabaqa yihiin oo laakiin aan xadiidkan lagu aqoon inuu wariyo lagu bedelo kaas baa la dhan liiqraa bilkhabari waa wixii loo bedelayo khabarkan ama xadiidkan iqraabkii yeelid laga yeelo mid qariiba oo aan dadka agtooda macruuf mashhuur ku ahayn oo markaa ninkani kol haddii uu warinayo dee dadka ay u xiiseeyeenna waa waxaan dadkii qariib aho oo dadka agtooda aan macruuf ku ahayno bal markaas deeta isagii loogaba qaato loogaba wariyo taas baa adigu isaga kaba mid ah bal qalbiga horta kolley laba qaybood bay u kala saaraanoo mid matniga dhaco xadiis maqluubulmatniga matnigiisa dabagedigan ama qalbigan iyo ibdaalkani kuba yimi iyo isweydaarintu iyo mid isagu maqluubu sanad oo kan uu isagu kaba hadlayba ka matnigu dee sanadku u badan yahay ee sanadka loogu qaste ogaan loogu bedelo ayaan matniga loogu bedelin ogaano oo wax sahwi u dhaco dee bal markaa amsilo culimadu ha uba sheegeende laakiin waa yaryahoo naadimku walow asalkiisi way kuba sugnayd kaasi laakiin uu kaba aamusay halkan oo wuxuu bal markaa uu gaabsaday kii dee mashhuurka ee xagga sanadka ahaa bal kolleyna shaarixu taas buu hadalkaasu yihi oo naadimku wuxuu uga aamusay buu leeyahy in badan oo musanifiinta fadligan kaba mid ahaa baa taa yeelo ka badan ayay kuba gaabsadeen bal laakiin waxaa dhacay sadarka saddexaad ee cibaarada kama anahum iqtasaruu fii baxhi lmawduuci cala lmukhtalifi matan lafdigaasi waa cala lmukhtalaqi matan adigu waa qaaf uun meeshu wax kale inay isma soo kordhayaane mawduucaba markay ka hadlayaan in badanoo musanifiinta kamida ama intooda badanba waxay ku gaabsadaan kii matnigiisu mukhtalaqa ama wax la samaystoo la abuurto beena uu ahaa oo waayo dhiciddiisaa badan iyadoo awqaada qaarkeed xadiidku matniga uu hagaagsan yahay laakiin sanad aan jirin loo sameeyey oo sanadkii mawduuciyo matnigu saxiixiyo taa aanay soo qaadin dee in badanoo kaba midi sababtu waanu badnaynba halkana waa taasoo kale buu leeyahy bal markaa lafdigaasi mukhtalaq weeyaan marka waxaana uu xagga hoose uu dee misaal buu laba yimi shahiiray soo qaataan halkan markay matniga noqoto oo waa xadiidkii ikhfaa sadaqati mashhuurkoo kaba cabirayo bal xadiidkaa dee kolley waan garanaynaayo kutubtii yaryarayd iyo kuwa waaweynba waa xadiis inoogu sugan waana bal toddobadii shaksi ee loogu hadhaynayay bal ama maalinta qiyaamaha adugu bal markaa iyagu harka helaya ka badbaadaya cadceedaba kuleelkeeda iyo wuquufka dheerba ka badbaadayay waxaa kuga jirayna xadiiskaa laftigiisa sugan warajulun tasadaqa bisadaqatin faakhafaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh markaa riwaayo muslim baa waxay dhacday xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaalu wa isweydaar waana wax ujeedo loo sameeyey maaha iyo camdikani ama imtixaan ha noqote ama iqraab haba noqotee ee waa wax raawi ka dhacay inuu isku ay arrintii isyar bedeshay oo isku dabagediday uunoo sahwi ugaba dhacay waana riwaayo muslime riwaayaadkii kale saxiixeynba iyo keyrkoodba cibaarada dee sida sixada ama sawaabkaa kuba sugnayd infaqna midig baa loo ogaa bal markaa kaas oo kale waa qalbi matni matnigana inooguma yaalo halkaasna markuu xadiidkaas soo qaatay safxadan baa dharshay yar dhaceen ba siaan isaga yar dhameeyo xataa laa taclama yamiinu ma tunfiqu shimaalu markuu dhigtay hadalka nawiya ma intaanu hadalka nawi soo gaadhin xataa laa taclama shimaalu ma tunfiqu yamiinu waa cibaaradii iyada sawaabka ahayd ayaa muxuu ihi fainahu waqad alqalbu halkaas waqadaas daalka ayaa cayn ah oo markaa waxaa cibaarada sawaabkeedu yahay fainahu waqaca alqalbu fiihi min bacdi ruwaatihi eeg waqadan daalkan baa adigu xaraf kala ahaa cayn weeye kelimadii inteeda kale waa caadi sida tii horeba fainahu waqaca alqalbu fiihi min bacdi ruwaati macnaa ruwaadda qaarkood baa qalbi kaba dhacay hee waqad alqalbu mabaaha qaduna dee saan wada ognahay ficilun bay gashaaye ismi lama xidhiidheen markaas bal haddaba iskaba dhaaf laqadii adiga matnigii baa markaa muxuu ina soo yidhi tii beydkii baan dib ugu laabmaynaa intaasi waa intan yar cibaaraadkan tasiixa ugaba jeedeen xadiis baa bal masalan lagu yaqaanaa raawi inuu wariyo raawigaasna dadkii dee waa dadkay kaba wariyeen ama sheekhadii ay kaba warinayeen oo waa xadiidka sidii laguba yaqaanay marka raawi ruwaadan kaba mida ama khaasatan ragga waxaa sameeyaana waa raggii ama wadaaciinta beenaalayaasha ahaa dadka adigu aada u daciifka ama matrukiintaba adu waa wadaacintiiba waxaan samayn jiray ayaa maxay samaynayaanba xadiidka raawigiisii lagu yaqaanay ee uu mashhuurka uu kuba ahaaye dadkuna ay kaba wariyeen bay ka qaadayaan maxay ku bedelayaan raawi kale oo isaga la dabaqaa haddii ay raawi un geliyaan aan meeshaba waktigiisiia ama zamankanba aan noolayn ama zamankan ka horreeyey ama ka dambeey markaa waa la garanaya oo taasi iyadu qiimama yeelanay dee uma yeelanaysa isaga ee waa raawi ay isku dabaqa yihiin oo isaguba dee ninkanun ay iyaguba ama sheekadan wax ka wariyo kale kaba wariyo xadiidkanun baanu warine ayagu halkii ay sii dhigayaan maxaana taa u sameeyaan iqraab iqraab waxa weeyaan macnaheedu waa xadiidkii oo laga dhigo mid qariib aho dadkiibuu wax qariiba ooni agtoodii macruuf ku ahayn oo ka cusub ayuu ninkii la imanayaa warinayaa dee dadkuna inta badan dariiqan xadiidkan way yaqaaneen ninkan warinayana way yaqaaneen markay arkaan nin kaloo la dabaqa ahoo isaguna dee siqo ayaba oo xadiidkii warinaya waxay odhanayaan waa dariiq dambe dariiq labaad oo xadiidkii loo helay oo soo kordhay bal markaasay xiiseynayaan inay wariyaan bay doonayaan markay isdhaahaan wariyana dee inay culimadii kale agtoodii kuma sugnee kan waxaan sameeyaa loo baahanaya in xadiidkii laga qaato isagiibaa macruufku noqonayo hebel waxaa agtiisa kuga sugan xadiidka dariiq labaad buu xadiidka u wariyaa isagiibaa looga soo qasaya haddii uusan aanu yeelina cidi isaga waxmay weydiiseen waayo dariiqan kale waa dariiq macruufa culimadii kale ay ku warinayaan sheekadii kale laga qaadanaya markaasaa wuxuu la imanayaa tan si uu u shuhroobo isaga looga qaato loo xiiseeyo loo raqbeeyo markaa isagii loogu baahdo taasi waa noocan iqraabka ay yidhaahaan oo waxaadoo dee waxaan dee jirin oo dadkii uu ku khilaafsan yuu laba yimi si uu u shuhroobo khaalif ku curaf bay yidhaahdeen bal taasi iyadu waa mid marka nin xamed ibni camri nasiibi la yidhaha iyo rag leh ayaa waxaan samayn jiray markan kutubta waa dee ku arki kartaan marka daalacataan ama mustalax iyo takhriijyada iyo kolkol bay odhanayaan xadiidkaa hebel baa xaday oo kale saraqahu ama sari nin ku sifaynayaan kaana man yasriqu alxadiisa waa dadka xadiidka xada buu ahaa noocan bay u yaqaanaa ama ay ku idlaaqaan sariqada xadiidka waa noocan ruux sidaasa xadiidkii lagu yaqaanaa laga qaadaya waxaa dhici karta ninkaasi inuu laba gooni noqday nin kale ayaa halkiisii la gelinayaayo kale si wax xadiidka ninkii hore laga xadoo kaleu noqonayaayo bal markaas sariqada xadiidkay sheegaan ama raawiga ay yidhaahaan yutaham bisariqa ama kaana yasriqu alxadiidna waa noocyada san ah ama tan oo kale oo ragga waxaan sameeye ayuu ahaa waana ragga waxaa samayn jiray inta badan raggii beenaalayaasha ama wadaacinta ayuuba ahaa taasi waaba noocba misaalku xag hoose idinku dhisan xadiiskii macruufka ahaa laa tabda lyahuuda wala nasaara bisalaami waida laqiitum axada fii ariiqin fadaruuhu ilaa abyaqih waa xadiis macruuf oo saxiix muslim kuba sugan xadiidkaas abi hureyre xadiiskii weeyo waxaa ka wariyey abi saalix abi saalixna xadiidkaa waxaa ka wariyey inankiisii suhayl ibn abi saalix taas baa kutubta inoogu sugan marka nin raggaa wadaacintaa kaba mid ahaa ayaa muxuu sameeyey suhayl buu meeshii ka tuurayoo acmash buu dhigay acmasha oo nin isna abi saalix soo gaadhay xadiidkan laakiin laguma yaqaano xadiidkan shaqo kuma laha suhayl baa warinayey wuxuu taa u yeelayna waa iqraabkan daraaddeed waa si uu dadkii waxaanay aqoon agtoodii kuba sugnayn oo hadhow xiiseeyaan mahad iyo goor sanad labaad iyo sanad saddexaad oo xadiidka iyo riwaayo labaadoo loo hela waxay ahayd xoogna way keenaysay dadkuna way xiiseyn jireeno taas si ay u xiiseeyaan oo marka isaga looga wariyo ayuu tan u sameeyey bal markaa taa wey bal markaa wuxuu ihi isagoo taa inoo sheegaya fa minhu waxaa kaba mid ah an yubdala in la bedelo oo macnaa minhu min almaqluubi weeye maqluubka waxaa ka mida an yubdala in la bedelo raawin raawi la bedelo raawigaasoo ishtahara shuhrooday bilmatni xadiidka matnigiisa ama xadiidkan ku shuroobay inuu isagu yahay ka wariya lagu bedelo bilgayri ayr oo macnaa waa bikayrihi kayr kale lagu bedelo uunoo kolley walow dee in badan ay dhacdaba kutubta iyo culimada iyo ay kaba dhacdo ama kalaamyada ay dhacdo lafdigan kayr waa lafdi nakiro oo nakiraduna dee ku xeel dheeraaday oo si kasta ma tacriifowdaba saa daraaddeed al in la geliyaba maaha ama al lama geliyo ashna kolle waxaa laga yaaba kalaam aan faseexayn marka la geliye imaka halkan waa dee dar shicirkiina waa ku keenay oo wasankiibaa kuba kalifay waxa weeye in lagu bedelo waa isaga kayrkii oo waa raawi kale oon ahayn isagii meeshiisii la dhigo oo lagu soo bedelo oo sidaas bal imika misaalkaan aragnay suhayl ibn abi saalix baa xadiidka lagu yaqaanay inuu abihi abi saalix kaba wariyo suhayl buu ka qaaday oo acmash buu halkiisii dhigay waana nin ay isku dabaqo ahaayeen oo isku wakti ahaayeen acmashkuna abi saalix axaadiis waa ka wariyaaye laakiin xadiidkan kama warin xadiidkan kama warin xadiidkanna ninkaasaa lagu yaqaanay suhayl baa laguba yaqaanay taasba weye waxaa loo yeelayaa taasna waa liiqraabi alkhabar waa khabarkan ama xadiidkan ee raawigiisii lagu yaqaanay inta laga qaaday mid kale halkiisii la dhigay si qariib looga yeelo khabarkan qariibka yeelkiisa in lagaba dhigo wax qariiba oo markaa hadhow la xiiseeyo oo ruuxan isagii lagaba wariyo oo uu noqdo markaa mid macruuf oo isagii looga soo qastaba xadiidka riwaayadiisana dadka kale asagoo taasi kumaba sugna bal taasi iyadu waa nooc misaalkiina waa taan aragnay markan uu cibaarada taxliilinayay bilmatni ay biriwaayati alxadiisi fayubda-u bilgayri baa meel dhacday oo iyaduna laamkii baa maqan ama hamsadan baa dee laam ahaydun hamsa maanta waa xuruf xaraf bedelowna halkaasi waxa weeyaan walow cibaarada taxliilkii matniga ay tahay markuu kaba cabiray waqad ishtahara dalika araawi bilmatni ay biriwaayati alxadiisi fayubda-u bilgayri sawaabku waa fayubdalu bilgayri way anaa waxaa lagu bedelayaa ayr halkaa yubdowda bal taasi waa noocii bal markaas iyada waxa weeyaan hore noocii labaadna waa inoo sheegayaa laakiin bal intaan nooca labaad weli u gudbin misaalkan waa tan aan sheegnay oo xamed ibni camrin annasiibi oo axad alwadaaciin ahaabaa san sameeyey xadiidkana waa lagu yaqaanay markaa cibaaro sheekhu raaciya sadarka labaad markaa wuxuu ihi markuu yihi inamaa huwa macruufu bisayr bn abi salix can abihi can abi hurayrata kama fii muslimin walaa yucrafu can ilacmashi wa min kariha hadii la idhaha min kariha iyo man karahaba intuba jumladu naaqis bay noqon hadii mid anjaaro aan ka dhigno oo dee ficil baa ka dambeeyo maba geli karto markaas hadii man la yidhaahana de hadii mwax adugu guud ahaanba waa kalaamkii naaqis buu noqonaya marka koley siaan cibaarada u saxnaa cibaaraad kala duwan waan isticmaali karnaa halkan haddaan gelino keliya waa min sama kariha oo barhkood dee markay cibaaradan ay soo qaadayaan ay isticmaalaan waa cibaaro saxiixay noqono sama samana markay min ay la raasaacdo bimacnaa min ajri bay noqotaa wa min sama arrinkaa daraaddeed had iyo goor waxyaalaha qariibka ah inay wux aanay sax noqone qaldami uu inta badan qariibka uu soo galo daraaddeed bay kariha ahlulxadiisi taas waa mid laakiin waxaa jirta bal sharaaxdii kaba horeysa la arkay isaguba cibaarada u ictimaadsanaya waa sakariya alansaari iyo oo isaguna dee asalka sharxay iyo sakhawi iyo iyaga cibaara u taalay kale oo wa min alkhawf walilkhawfi min dalika cibaaro saasa iyaga u taalay oo markaa dee waa laba kelimo inay meesha ka wada dhacaan walilkhawfi min dalika kariha ahlilxadiidi tatabuca algharaa'ibi fainahu qala maa saxa minha adugu bal haddii taa la dhigtana waa cibaaro dee meeshii qaban jumladii tasxiixin haddaan ku daysanana barhkoodna way kaba cabiraan halkane wa min huma kariha ahlu lxadiidi tatabuca algharaa'ibna iyadna ma cibaaro jumlada inoo saxaysa iska dhaaf waqalbu lisnaadi kamaali ljucfi wa ahli baqdaada liqasdi lkashfi noocii labaad ee xagga isnaadka ayuu sheekhu inoo bilaabay oo wuxuu yihi wa minhu waxaa kamid ah kan maqluubka ah qalbul isnaadi isnaadkii oo la gediyo oo la rogo gedintu maaha isnaadkuun in la isweydaariyo halkiisii horeysay xagga dambe lamaabu mariyo sade imika haddaan lehna weelkan waa inaa un maqluub oo kale ama shaygan waa la qalbiyo xaggii kale uun loo rogay ee waxa weeyaan maqsuudku waa bedelidba la bedelayo sanadkii oo sanaddan halkii raawi laga bedelayay sanadkii oo dhan baa la bedelaya oo waxaa la siinayaa matni aanu lahayn matnigaasna sanadkiisii uu lahaa matni kale ayaa la siinayaa bal masalan waa axaadiis laba xadiisba ka soo qaad xadiiskii inama alacmaal biniyaad ba ka soo qaad misaal ahaan oo sanad baa lagu wariyey xadiiskii in bunya alislaamu calaa khamsi ne masalan sanad baa lagu wariyey waa iyadoo sanadkii oo dhan maaha raawi keliya sanadkii oo dhan ee uu lahaa inama alacmaalu biniyaad la raaciyo lala xidhiidhiyo bunya alislaam calaa khamsi sanadkii bunya alislaam laguba wariyeyna isagana la siiyo matnigan kale inama alacmaal biniyaad oo sidaas sanadkii oo dhan baa la bedelayaa matni aanu lahayn baa la siin sanadkii matnigaasi lahaana isna matni kalea la siinaya taasna waa nooc kale oo kal iqraab waa loo sameeyey laakiin inta badan shay daahiro hore loo gartana weeye inta badan ikhtibaar iyo imtixaan ayay tan uba sameeyeen bal taasba weeye waxaa ka dambeeya beydka intanun baabay tacriifki tahaye inta ka dambaysa waa misaal un misaal ama waaqaco dhacday ay oo misaaltan u ahayd ayuu inta dambe uu inoogu sheegaya bal markaa wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waqalbulisnaad ay wa minhu iskaba qadaro si halkii horeba fa minhu baa kuu taale wa minhu maqluubkii waxaa kaba mid ah qalbulisnaadi isnaadkii oo dhan oo la rogo oo la bedelo oo dee matni isnaad lahaa ayaa la qaadayaa oo matni kale oo sanad kale lagu wariyey lala xidhiidhiyo la siiyo matnigaasna sanad kale loo sameeyo sanadadiina waa sanadaa laisku bedelaya mid la ikhtiraacday maa haddii sanad aan jirin matnigii lala xidhiidhiyo taas waa mawduucii buu noqonayaa xataa matni macruuf ade sanadkaas waa mawduuc noqonaya marka muxuu yihi kamaal iljucfi kamaa waqaca sii dhacday oo waa arinkan iyo in sidan oo kale laysu weydweydaariyey sunado iyo matniyo liljucfiyi imaamkii loo nisbadan lahaa waa bukhaari moxamed ibnu ismaaciil aljucfi kolley jucfaduna reerkoodii maha uu dhashaybe waa nin awowgiisii markaa awowgii ama awowgiisa labaad gacmihiisa uu kuba islaamay oo bukhaare markaa waali kaba ahaa ayaa loo nisbeeyey nisbo walaa ahaaneed walihuna maaha walihii cidqi oo umuu xoray ninkani waa walaa xaggan islaamnimo kaba yimi oo ah inuu gacmihiisa kuba islaamay haddaba waa bukhaari sii u dhacday iyo wa ahli baqdaada maca ahli baqdaada reer baqdaad ehelkeedii ama dadkii deganaa waa qeybtii waxaan samaystay dee macood maxaana taasi u dhacday tii hore hadduu ahaa liiqraabi alkhabar liqasdi lkashfi waa faydid bal xaqiiqada iyo waaqaca iyo bal la faydayo oo la muujinayo uqasabkeed oo macnaa tan dambe waxaa loo sameeyey dadee fiican baaba sameeyo siqaadii ruwaada waxay u sameeyeenna imtixaan bal ninkan sheekhay doonayaan inay wax ka wariyaan ama ay xifdigiisa maqleen inay hubsadaan oo bal inuu xifdi leeyahay oo xaafid yahay iyo in kale ay ku kala hubsadaan markaasay axaadiisay isu wada weydweydaarinayeen markay axaadiisa isweydweydaariyaan haddii uu gartana dee waxay noqonaysaa waa nin xaafida hadduu waxaa garan waayena dee markaas maaha inuu xaafid markaa waxaa caddaynaysa inaanu xaafid ahayn dee markaas bukhaari baysan ku sameeyeen aymo kale iyo culimo kalena way kuba sameeyeen marka ninkii gartay wixii iskaba gartayna dee xifdigiisibay iyada hadduu markii hore ay kaba shakiyeen isagoo xifdi ay kuba ogaayeen in xifdigiisu isbedelana way ku samayn jireen khaasatan marka ruuxu weynaado oo kale iyo way kuba samayn jireen dee san oo kale ruux dee xifdigiisii uu shuhroobay aada iyo aada u shuhroobayna balse isagaba hubsadaan xifdigiisa way kuba samayn jireenoo bukhaari oo keliya laguma samayna rag tacadudayba arrimahan laguma sameeyey haddaba kaasba weeye kollay qisada bukhaarina shaarixuna xagga hoosuu in yar inoogaba dhigtay waana qisadee kollay hore aan usoo maqalay oo ah mar uu baqdaadi dee isagu reer baqdaad ma ahayn laakiin dhowr goor ayuu soo galay oo toban goor in ku dhow ilaa sideed goor iyo baqdaad waa yimi adugu kollay bukhaari uu soo galay imaatinadiisaas mid kamid ahaa ayay reer baqdaad iyagoo dee xifdigiisna markaa waa shuhroobay oo waa wax la yaqaanay oo la maqlay oo magaciisa aada buu caan u ahaa ayay doonayeen bal xifdigiisi heerku gaadhsiisay ama arrintan la sheegaya inay hubsadaan markaasaa mar uu yimay ka dalbeen inuu majlis u qabto oo dee majlis la isugu yimaado bal axaadiisba ha yeedhiye taas isagiina uu ka aqbalay iyaguna arrin kaley wateenoo toban nin bay boqol xadiis oo ay isla iswada weydaariyey oo sanad iyo matn islihiba aanu kuba jirin ayay toban nin ninkiiba toban xadiis u dhiibeen oo yidhaaheen marka agaag loo fadhiisto axaadiisaada sheeg markaas markii majliskii fadhiistay oo muxadisiina ay joogto fuqaha ay joogto reer baqdaad ay joogaan oo dee qurabadiina ay joogaan oo waktiga aada iyo aada u badnaa dadkii dee cilmu daartii islaamkay ahayd ama khilaafada daarteediiba way ahayd culimo aada u badan baa joogtay dee meelihii dadkii ugu sanad caalisanaa ay isugu yimaadeenna kolley iyadaaba hayd oo dee waxaa la tartamaaba magaalooyinka aada bay naadir u ahaayeen marka dambe i masar iyo waktiyo dambe unbaabay soo baxeen markii hulaag adigu uu baabi'iyey nimankii tataar ay baabi'iyeen baqdaad ayaabay dee dhawkan kale culimadii ay degeene soo baxeene iyada ahayd sa ay caasimada dowladda islaamka u tahay bay caasimadii cilmigana u ahayd be adugu markii baa la bilaabay bukhaarina markii ugu horreysay waa gartay xadiiskii ugu horreeye la weydiiye ma garanaya buu yihi dadkii aan xaalada la socon ama aan umuurahan garanayn khaasatan ee muxadisiin iyo waxa aan ahay waxay odhanayeen ninkani haddaan nin wax garanayaba maaha xifdiga la sheegayaa ma jiro dadkii laakiin arrinta oga ama aqoonta lahaa markiiba waxay dhahen ninkii uu gartay oo way markaas egeegeen ugu dambeyn markay dhamaysteenna isagii intuu kacay ayuu axaadiistii dhammaanteed mid kastaba matn kastaba sanadkiisii uu kuba celiyey arrinta la yaabka lahayd maaha garashada waayo nin xaafidu u ahaaye ee laakiin tartiibti buu ilaaliyaa laydhaha nin kastana axaadiista weydiiye waa xifdiyey markaasuu nin kastaba aaadi isagii gooni ahaan axaadiistiisii buu gooni ahaan ugu sheegay oo taas baa la yaabka lahayd tartiibtan uu ilaaliyey iyo umuurahan iyo dee xifdi khaariqa oo dee isagoo kale la-aan la arag buu noqday markaas haddaba taasi ayaa iyaduna kaba mida dee kolley rag kalena way sameeyeen waxaana loo sameeyey imtixaankaasu waqalb isnaadi ay wa minhu qalb isnaadi kama liljucfi kama waqaca si u dhacay liljacfiyi bukhaari iyo ahli baqdaad maca ahli baqdaad reer baqdaad macooda ama ehelkiisa macood u dhacay bukhaari liqasdi kashfi kashfigu waa xaqiiqada iyo bal ruuxa de xaalkiisu siduu yahay muujinteeda la muujiyo oo la faydo u qasadkeeda macnaa waa ikhtibaar iyo imtixaan daraaddeed maqlubki kaasi weeyaan dee waxyaalo sahwi u dhacaana waa jira sida taa horen sooba sheegnay xataa sanadka sahwi waa u dhici karaawe tambiih kolley wuxuu inoo yar dhameeyey xadiiska qaybihiisii ay dee bal markaas ay khaasatan halkan la israacin jiray oo dee waxa hadhayba waa wax waa anwaaco inta badan taxamulkii iyo sifadii riwaayada iyo waxyaalihii ruwaadda ku tacalluqsanaya umuuro sidaas ayuunbaa hadhay haddii dee bal ay waxyaal anwaacdii kusoo da xataa qariibka iyo xadiidka iyo umuurahaasna waa dee qariibka xadiidka xagga luqada waa waxyaalo dee laftigiisa kuba tacalluqsanoo bal anwaacdii saxiixa iyo daciifka iyo xasanka iyo kale lahayd waa kan waa inoo so intii dee uu sheegayey waa inoo sheegay badankeedii tambihana kolley waa wax saxiix iyo xasan iyo daciifkii ku tacalluqsan oo kuba xidhanaya halkan baa ibnu salaax uu tambihan kuba sheegay marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wanaqlu naqlin lisaxiixi xadiidkii saxiixa ahaa la naqlinaya xasankuna kolley waa la xukumuune naqlinta la naqlin duuna sanadin sanad la-aantii ama duunkii xaal uu ahaaday oo aan sanadkiisii lagu soo naqlinayn bisiiqati اljasmi kaainun naqligaasi wuxuu ahaaday waa inuu noqdo bisiiqati اljasmi goyn la goynayo siiqadii waa inuu noqdo wadalika ka qaala qaalaba weeye oo isagoo yidhaha dee qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam kada iyo dee wixii laba midka ahaa ee siiqo jasmiye faqtadi kaas culimada qowlkoodii weeye kaasi sidaasaanay culimadu kuba tegeen in xadiida saxiixa ma sugan siiqata tamriid lagu soo naqliyana wax foolxun bay kuba tegeen oo dee dadkiibaaba u qaadanaya xadiidka daciifa inuu yahay haddii siiqata tamriid lagu soo naqliyo ee bal markaa taa kuba dayo oo qaado oo adigu siiqatu tamriidha laba iman kolleyna matniga way noo caadiya xagga sharaxa qaafkii baa miin noqday oo waa taas cibaaradan matniga markuu soo naqlinaya laakiin waa kan sharac matniga ay caadi noo tahay bal taaba weeye wagayruhu haddaba ka aan saxiixahayn maanta saxiixa aan ka aan hayno waa wixii daciif qaabil ayuu saxiixa ugaba jeeda waa daciifkiie mumaradun kula tamriidinayo weeyo macnaa waxaa lagu warinayaa siiqatu tamriid ka warada siiqadii tamriid maxaa kaba mida warada can inabiyi sala allahu calayh wasalam kada ruwiya wa ruwiya can inabiyi sala allahu calayh wasalam wa jaa canhu ama jaa can inabiyi haddii xataa ruxsaka iyo jaa can fulaan oo kale in xadafta laakiin waa haddaad goyso asanada sanadka aada goyso unad sanadkii sheegin bal halkan arin muhima ayuu sheekhu inagu baraarujinayaa culimaduna ay halkan ku baraarujiyaan walow rag badan oo fuqaha iyo keyrkoodba aanay tan ilaalin musanifiin lehba ama taas dee markan aan arkaynana khudbadaheena wucaade ama dee khudabada iyo keyrkoodna aanay dadkeenu ilaalinbo dee kolley haddii bal ama macrifo la-aan xadiidkii haba noqoto ama daabitkanunu ruuxu maqlinba haba noqoto ama waxyaalo iyo wixii uu arkay inuu kitaab dee soo naqlinayo haba noqoto waa umuuro kolley inta ilaalisaa ay yar tahay aadna culimadu ay ugu inkiri jireen raggii fuqahada ayee kutubtooda fiqiyo keyrkoodba bal markaa cibaarasan qaacida ama daabitkan aan ahayn iyo si ka duwan iyagu axaadiista usoo naqlinaya usoo dhiganayeyba walow dee ay rag muxadisiinna raggaa kuba jireen oo dee rag waaweyn oo muxadisiin iyaguba cibaaradan ama umuurahan ay kaba dhacday waxa weeye arrintaasi xadiidka horta saxiixi iyo xasan iyo daciif waynu soo maray maka wax dee taas maaha laakiin waa sii lagu warinayay markaad xadiida daciifa soo naqlinayso ama xadiida saxiixa soo naqlinayso si aad kuba warinaysay ama adigu hadal aada kusoo naqlinayso si ama dersi aad ku jirto ama khudbad ama wacdi ama adigoo dee mudaakariya si uu sheegayo taas waa mid ama kitaabadaadaba aada qortid maqaal aada qortid oo mawduuc aada qortid muxaadaro xadi kitaab adigu wax kaste ama kitaabaha lagu soo naqliyo ama hadal lagu soo naqliye bal waa usluubka toosan ee axaadiisa loo soo naqliyo marka usluubkaasi muxuu yihi xadiidkani hadduu xadiidka saxiixa yahay bal xasankiina waa la xukumun saynu soo mare marka lasoo naqlinayo haddaad sanad kusoo naqlinayso can fulan can fulan can fulan aada leedahay kolley sanadkaa ku xukumaya siiqadii oo inta badan sanad haddii wax lagu naqlinayo siiqata tamriid laguma soo naqlin karo oo dee marka tidhaha xadasanaa fulan can fulan can fulan can fulan eed saxaabigii gaadho ama waxaad odhan maysaa can inabiyi sala allahu calayh wasalam ama qaala qaala rasuulu llahi baad odhan ama saxaabigii baa samicta rasuula llahi kolley waa siiqo go-an kolle hadii ad sanad wax kusoo naqlinayso bal markaa sanad la-aan baad xadiidkii deesa inoo badan baad kusoo naqlinaysaa ama kutubta musanifiinta kaba dhacda xadiis markay xujo ama istidlaal ama siun ay usoo qaadanayaan marka waxa ay tahay kol hadduu xadiidku xadiidkaa xujada ay yahay siiqada iyo cibaaradaad kusoo naqlinaysaa cibaaro aada goynayso ood jasminayso oo cadaynaysa inuu waxani sugan yahay ama xadiidkani sugan yahay ha noqoto oo dheh qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ama dee wixii lamidka ahaa ee siiqo jasmin dee goyn ahaa taasba weye marka waxaa adigu bardee wax fool xun ah aadna culimadu ciddii samaysay ay uguba inkireen ragga kuba inkireen dee bayhaqiya amsaashi nawow iyo saas in badan buu saaxib almuhadab iyo taas uu kulaba xisaabtamaa markuu taas ay cibaaradiisa dhacday sharxu muhadab ama majmuuciisa oo wax fool xunna ay kuba tiriyeen xadiidkii oo sugan haddii la yidhaaho ruwiya can inabiyi sala allahu calayh wasalam ama warada can inabiyi sala allahu calayh wasalam ama yurwa can الnabiyi salى اllahu alayه wasalam cibaaro saasoo siqatu tamriid ah waayo ruuxii dee bal masalan maqlayay markuu cibaaradan maqlo wuxuu u qaadanayaaba waxaan inaanay sunnayn waa wixii aan la hubin cibaaradii lagu soo naqlin jiray siqata tamriid bay dhahaan ama xukiya can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam cibaaraad saasa jaa can الnabiyi salى اllahu alayه wasalam cibaaraad saasa in lagu soo naqliya wax aboon maaha waa wax foolxumadeed oo dee ruuxii uga dhigayo moodsiinaya xadiidkani inaanu sugnayn bal taas weeye walow in badan oo fuqahaa iyo aanay isticmaalin bal muxadisiina bal dee sunanta tirmidi jaamica tirmidi baad ku arkaysaa kol kol tirmidi marka uu xadiisyadiisa matniga dhigto kolkol waxyaalaha kale dee kitaabkii waxaad moodaama waa kutubta kale uu kaga duwanya waa kitaab iskaba sharxan oo rijaal ahaan buu kaga hadlayaayo kolkol macnihii iyo khilaafkii fuqahada uu sheegayaayo waxyaalihii kale la ishaareeyo xadiidkan bal wax dee muqaabilkii loo daliishaday buu sheegaya kolkol buu yurwa can inabiy ama yurwa kaba cabira xadiidka sugane bal muhimku waxa weeye arintu taasba weeyaanoo ma haboona ama wax xun weeye in xadiidka sugan siqatu tamriid lagu soo naqliyo kol ada aanan sanadkiisii sheegeyn sanadka markaad sheegeysana kole waa siqatu jasmun taasi iyada waa mid arinta labaad xadiid kol haddaanu saxiix ahayn oo ama dacfigiisii baa la og yahay oo la jasminaya ama waaba shaki baaba jira sixadiisa iyo dacfigiisa oo kale sa noocyadaa la iskuba khilaafay oo kale iyo kacaynkaasa marka lasoo naqlinayo haddaad sanad kusoo naqlinayso culimadu waxay dhahdeen dee ama agtooda inaga agteena ma aha iyo quruuntii dhaweyd oo dhanba taasi may ahayn ee raggaa hore agtooda sanadku nooc bayaan buu ahaa caddayn oo kaleo haddii xadiidka sanadkiisii laguu sheego dee rag waaweyn oo xufaadii xadiidka kaba mid oo kutub musanifiina ayay kutubtooda axaadiis mawduuca iyo kuwa daciifi ay dhaceen ee waxay dhahdeen cudurdaarkooda wuxua iyaga agtooda sanadka sheegidiisaaba bayaan ahayd oo kol hadday sanadkii sheegeen waxay iyaga u qabeenba dimadoodii xadiidkan inay ka beri noqotay oo dee sanadkii kol haddii laguu sheegay adigoo iska garo weeyo taassay u yidhaaheenba de waxa weeye man asnada laka faqad axaalak ninka xadiidka sanadkiisa kuu sheegay adigu kugu soo wareejiyeyba arrintii waa xilkaa weeye adugu haddaad markaa ku qaldanto adiga xilkaa weeye isagu si wuxuu kuu caddeeyey oo kale walow taasi aanay habboonayn dadka badankooda aanay dee heerkaa gaadhin berihii dambana taasi ay joogsatayba haddaba bal marka waxaan leenahay haddii sanadkiisa xadiidka lagu sheegayo kolley waxay la tahay suurtagalba maaha ma way adagtay inaad siqata tamruud kusoo naqliso xadiidkii daciifka ahaa oo say u adagtay waxa weeye dee markaad leedahay bal eeg kutubta o wada qaaday axaadiisan daciifkae kuwa wada sugan iyo sanad kale kol haday sanadkii taxaanay can fulan can fulan can fulan yidhahaan dacfigiina sanadkiisu kaba muuqanayaa dee marka dambe iyagoo saxaabigii magacaabay ma odhan karaanba can abi hurayrata yurwa can inabiyi sala allahu calayh wasalam ama can abi hurayrata warada can inabiyi lama odhan karo huwa can abi hurayrata qaala qaala rasuullah ama can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayh wasalam ama samicta rasulah xadiidkan waa daciifkii taas sanadkii baa nooc bayaana oo bal marka haddii siqata jasmi uu dhaco iyada dhib ma laha oo dee waaba shay iska aan tan maaha halkan oo kale maaha sanadkii baa meeshii jira laakiin kol haddii aad xadiidkii soo qaadatay uun matnigii soo qaadatay iyada markaa ha goynin oo ha odrhanin qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam iyo wixii lamidka ahaa siiqo tamriid oo dee dacfigiisaba laga fahmo isticmaal la yurwa can inabiyi sala allahu calayh wasalam jaa can inabiy warada can inabiyi cibaaraadkan saddexda uu inoo dhigtay wixii la midka ahaa taas dheen sababtuna waxa weeye dee haddii aad iyadoo xadiidku daciifiya qaala rasuullahi tidaahid meesha waxaa ku sugan ihaam dadkii aada uga moodsiiso dadkii adiga kaa maqlay ay u qaataan wax sugan oo rasuulka ilaahay yihi inuu yahay kaninsala oo kaba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh khaasatan weliba ninku hadduu culimo yahay oo dadku dee waxyaalaha xadiisa uu soo qaadaya ay adigii taqliid ahaan ama dee ku kalsooni ay sideeda u qaadanayaan iyadoo markaa inuu cibaaradaa isticmaalaa wax daran weeye siiqada jasmi dee haddaan eegno khudabadii iyo keyrkoodna ama dee kutubtii in badan bay tani dhacdaa oo rag waaweyn oo culimo oo de waaweynna ay kaba dhacday bal markaa dadkii kalena iskaba daa hadalkeedba laakiin waa wax aan habboonayn oo iyada tanna waxa kuba sugan xadiis aan sugnayn oo laga dhigo inuu sugan yaho dadkii taas loogaba dhigo ayaa kuba sugan bal markaa tanna waa taas labada arrimood buu labada bayd inoogu sheegay waana arrin dee kolley ilaalinteedu waxay ku xidhanaysa inaad xadiidkii kala garatood adigu kala saarayso ka sugan iyo kii aan sugnayn aada kala garanaysa ayay kuba xidhnaanaysaa taasna ay keenayso kutubta aan dee in waxa weeyaan in cibaaraadkoodii layskaba hubsado kutubta aan asaaniida lahayn oo dhan wixii lagaba soo naqlinayay bal markaa dee ama ixtijaaj u qaadanaysa ama isdilaal ama istishaad iyo wax kale bal layska hubsado cibaarada laguma soo naqlinayo taasi kolley dee baxsi ayay uga baahan tahay culimada qaarna marka hore isticmaalkan ku socan bale kitaabkan aada u shahiirka ee aada u macruufka ah nafcigana badan leh ee atarkiib watarhiib ee uu leeyahay mundirin waa kitaab dee weyn oo baabkiisana waaba kitaabka dee walow kutub dhami ay baabka ama mawduuca tarkiib watarhiib loo alifay waa kitaabka u mudan ee u heer sareeya beryahan dambena albani raximah llahu tacaala waaba kala saaray oo saxiixu tarkiib watarhiib iyo daciifu tarkiib watarhiib siaa kutubtan sunantaaba u kala saaray walo dee cibaarada kutubta lagu wada yaqaano siaa u kala saaray oo kale dee kutub kale ayuu u exaaleeyaayo uu leeya uu takhriijkeediiyo kagaba hadlay sida silsilooyinka iyo irwa lqaliile laakiin kuwan cibaarada la socotaan waxa weeye waa xasan saxiix daciif cibaaro saasunbaa laba socotee wax kale lama socoto dee tacliila iyo wixii dacfigiiyo waxaasoo ruuxuu doonayay inuu ogaado dacfigeed iyo sixadeed iyo sababteed kutubtaa ina wax faa-iido dee sidaasa inuu bal markaa yidhaaho sheekhaasa yidhi mooyaane dee kuma jirto kutubtiisan kale laakiin irwa lqaliil iyo silsilooyinka ayaa de kutub takhriij oo si fiican u dabdisan ee takhriijsan ciladii kii lahaa iyo sixadii kii lahaa iyo wixii ba ay kuga caddahay oo de uu aada hadalkana ugu badiyeyba ama kuwan ixaalo un weeye haddaba bal maxaa leeyahay maxaa muxuu sameeyaa dee marka hore xagga hore ku sheegaayo ninkuu markaa kitaabkaa daalacanayana istilaaxa sheekha inuu ogaado weeye xagga hore ku sugan hadduu istilaaxa isagoon ogeyn uu iska dhex galown isaguna qalad buu dhacaya isagoon xadiidkii waa daciifka o dhan ama xadiidkii waa xoog leeya ka o dhan ayuu marka horeba istilaaxiisu yahay isagu sanad kuma soo naqlinaye haddii uu bal masalan xadiidkii uu xadiidku inuu bal isyar haysto xataa dacfi yari hays jire laakiin uu xoogoobayo can buu iskaga bilowdaa can fulan saxaabigunbuu laba hadhayaayo taas hadhowna haddii raawi kalaan jiray raawiga uu yar sheegaa raawigaa hadalka lahaa haddii laakiin waxa weeyaan xadiidka uu daciif yahay oo dee bal wax aan tilaa u ku kamayaan aanu jirin cibaaradan siqata tamriid buu ku wariyaa taasuu kuba wariyaa ruya iyo wixii laba midka halka dambena wax hadala uu raaciyaa maba jirto kolley waa laba arrimood oo tilmaamaya xadiidka daciifkiisa bal bal marka waxa weeye in taas ba wey arrintu taas wey oo de arrintaas muhimka ayuu halkan inooguba sheegay marka wuxuu ihi laqbadan ku laamiya wanaqlu naqlin lisaxiix xadiidkii saxiixa la naqlinayo duuna sanadin ay sanad la-aan iyadoon sanadkiisa la sheegin ama xaal uu yahay sanad la-aan bisiiqati ljasmi jasmi siiqadii buu ahaaday ka qaala ee faqtadidayo wagayruhu isaga keyrkii oo waa kaan saxiixahaynee daciifka ahaa mumaradun waa la tamriidinaya macnaa yurwaa bisiiqati tamriid baa lagu warinayaa maxaaba siiqatu tamriidka warada ruwiya waja wa ruwiya waja markaa waa goorma in xadafto sanada sanadka haddaad goyso haddii aanad sanadkii goyn mafhuumkii muxuu noqonayaa dee dhib ma laha haddaad siiqadan jasmiga kol hadii sanadkii socdo sanadkiibaa bayaana laakiin bal saddexa sadaree ugu dambeeya musanifka ayuu kaba soo naqliyey waa ninka naadimka ah inuu yihi wqad tustacmalu siiq tamriidi fi ljasmi hakada dakara alciraaqiyu fi sharxi alfiyati anigu maan arag musanifka kutubtiisa ama kitaabkiisa uu kitaabkan kuba sharxay hadi labraar la yidhaha ma arag oo ma garan karo dee cibaaradiisa inay wax dhaceen iyo in kale laakiin wuxuu u tiiriyey ciraaqi alfiyadiisa halkan markii uu alfiyada kaga hadlayana ciraaqi waxba kuma odhanba taas laakiin hadaltan lagama fahmo halka tacliiqa ayuu kuba yidhi sharaxa alfiyada kolleyna cibaaradu ma aha in imika eeg waqad tustacmalu siiq tamriidi fi ljasmi waa dee isma laha waa laba siiqoo kala duwan ah cibaarada sawaabkeedu waxa weeye walow aan anugu arag baan ku leeyahay musanifka laakiin waa ciraaqiyo dee siay culimadu soo dhigtaan waqad tustacmalu siiqu tamriidi fi saxiix halkaas oo xadiidka saxiixa awqaada qaarkeed siiqu tamriid loo isticmaali karaa taasna dee culimadu way caddeeyaan bukhaari baabay dhacdaa axaadiis mucallaqa uu warinayo oo haddana kitaabkiisa ku wariyo saxiixa isagoo siqatu tamriid laba meelood iyo kuba wariyey sababtuna waxay culimadu yidhahan xadiidka marka la ikhtisaarsado ama macno lagu warinayo kolley siiqadiisi asalkayd xadiidka aana kuba sugnayn ama ikhtisaar baa jira ama macnaa lagu warinaya ayay cibaaradan isticmaalaan kolkol oo taasi way dhacda marka cibaaradan waa taas hadalka ugu dambeeyana sheekha cibaaradiisa ah waa shaarixe waladii yadharu marka sanad haddii la sheega wuri waa mafhuumkii in xadafto sanada ayuu sheegaya waladii yadharu anahu yajuusu an yurwa bisiiqati tamriidi ittikaalin calaa sanad wuxuu leeyahay dee mafhuumkii markay noqoto haddii sanadkii la sheegayo sida muuqata buu leeyahay waa inay banaan tahay siqata tamrid in lagu wariyo waxaana mushkila kolley kutubta markaa nusqayn mutacadiya laga hayn kolley nusqadan iyo tii ka horreysay laga soo madbaceeyeyba sidan bay wada ahayde waa yar ishkaaliyaday leedahay laakiin tana hadalka daahirkiisu waxa weeye ama dee siduu yahay hadalku walow cibaaradii maanta aanay shaaric naadimka ahayn cibaaradii shaarixa ay tahay wuxuu leeyahay siqatu tamrid in lagu wariyo iyadoo sanadka la cuskanayo siqatu tamrid kole dii sanadkii lagu wariyo laguma warin karo ee waxa weeye halkana sawaabka cibaaradu an yur waa bisiiqati اljasmi itikaalin calى sanad waa sanadkiibaa bayaan ah kol hadii sanadkii bayaan yahay in kol hadii sanadkii la sheegay siqatujasmi laiskaga wariya waa iska daahir buu leeyaho waa cibaaro isagii baxsi ahaan imika uu yidhi laakiin dee kuwa kaleba ay caddeeyaan walow waktigeenan ay tahay in kolley la caddeeyo un oo an yurwa bisiiqati اljasmi halkan itikaalin calى sanad man yaxtaaju biriwaayati waktigiiba afarta bayd baa qaatee cadlu riwaayati wadaka muslimu mukalafu min alkhasiisi yaslamu wain ubiixa wamin wain ubiixa wamin asakaa'ir lam yaktarif shaya min alkabaa'ir bal wuxuu halkan inooga bilaabmayaa ruuxii riwaayadiisa la xujaysanayey iyo kii aan la xujaysanayn oo dee xadiidkii daciifka waynu soo maray kii saxiixaana waynu soo maray kan saxiixa ayaa xasanka raawigiisa waa la xujaysay riwaayadiisii kan daciifkaynu soo marnayna raawigiisa lama xujaysan riwaayadoodii haddaba maxaa waa kee inay imika saxiixii iyo xasankii un baynu soo haynayo daciifkii bal xadiidka markan uu saxiix noqonayo raawigiisa shardiye looga baahan yahy weeye markan uu daciifka noqonaya maxaa keenay inuu daciif noqdo haddaba halkan wuxuu inoo sheegayaa bal ruwaadda kuwoodii waxa uu shuruud ay leeyihiin si ama loo shardeeyo raawiga si riwaayadiisa loo xujaysto oo uu xadiidkiisa saxiixa ama xasan uu noqdo dee haddii shuruuddaa la waayana xadiidkiisa daciif uu noqdo loo xujaysan markaa tii weeye markaa wuxuu yihi cadlu riwaayati marka aladii yuxtaaju ama kaa la xujaysanaya in aladii man yuxtaaju biriwaayati haddaba huwa kaa riwaayadiisa la xujaysanaya cadlu riwaayati waa riwaayadii markaa riwaayadiisu ama kii dee isagu cadlu riwaayati riwaaye ahaan ama riwaayo caadilkeeda hadhe oo kaa la xujaysanaya cadlu riwaayati waa riwaayo caadilkeed oo cadligay laba u kala saaraano cadlu shahaada iyo cadlu riwaaya macnaa waxa weeye marka baabka shahaadaadka la joogo kutubta fiqigaba ama markhaatiya iyo xukum la joogo dee ninkan shahaadadiisa la aqbalo oo kaa cadlu shahaada yidhaahaan baabkan akhbaarta marka la joogana kan riwaayadiisa la aqbalayo iyo khabarkiisiina cadlu riwaaya la yidhaha umuuro badan waa iskaga mid umuuro kala duwanna way ku kala duwan yihiinoo barhkood dee ay ama kutubtan furuuqda ama kutubtan alashbaah wanadaa'ir qismigan ama abwaabta furuuqda ay dhigto barhkoodna dee kutub gaara bay furuuqdii u saareenoo fanni gooni ayay kaba dhigeen ay kaga hadlaan farqiga shahaado iyo riwaayo udhexeeyo dee u laabmi kartaan kutubtaas sida ashbaah wanadaa'irka suyuudi oo kale cabdilhaadi labyaari ninka naylamaaniga uu had iyo goor wax kaba soo naqinaya kolley nadmi ayuu lahaa kitaabkiisaas dheero uu ku kala farqiyo bal shahaadada iyo riwaayad oo kale kaas ayaa jirta umuuraha ugu waaweyn ay ku kala tagaan waxaa ka mid a cadlu riwaayo looma shardiyo cadad laakiin shahaadada cadad baa loo shardiyaa cadlu riwaayo looma shardiyo dukuuro oo dukuuraya unuusa halkan waa isla mid cadlu shahaadana inta badan ee meelo yar mooyaane dukuuraba laba shardiya cadlu riwaayo looma shardiyo xoriyo oo addoon iyo xorba kol haddii cadaaladan kale ay noo sugnaatay riwaayadoodu waa riwaayadee la aqbalo ama khabarkoodu laakiin shahaado markay noqoto xorriyaa la shardiya umuuro sidaasa ayaa jirto shahaadada iyo riwaayadu ay ku kala baxaan sabuu deeta daraaddeed cadlu riwaaya u yidhi haddaba cadlu riwaayati huwa kaa la xujaysanayaa cadlu riwaayati riwaayada caadilkeedii weeye ama ninkii cadlu riwaaye lagu tirinayay markaa muxuu yahay isagaa dee cadlu riwaaye inoo fasiray wuxuuhi wadaaka kaasna muslimun ruux muslima weeye oo mukalafun mukalaf oo macnaa caaqil oo baaliga oo yaslamu ka badbaaday min alkhasiisi waxyaalihii liitay afcaashii dani ahayd ee muruu'ada iyo sharafta waxyeelaysay ruux ka dheer weeyaanoo waa halkii kuwa kale aan ku soo aragnay dee fisqiga markay ama cadaalada sheegayaan saalimin min alfisqi wa min khawaarim ilmuru'a ayuu khasiiska kaba cabiray wain ubiixa waxyaalahaasi wax la baneeyey haba noqdeen oo shay dee markan ay leeyiin walow dee muru'adu ay tahay un ruuxu bal dadka isaga amhaashiisa khuluqa ay leeyihiina fiican marka la eego zamankii iyadoo la ictibaarin makaanka la joogayna la ictibaarin uu kuba dhaqmo waxyaalaha aan laayiq ahaynee ruux isagoo kale aan u toosnayn kuba haboonayn waa in ruux iska ilaalinaya noqdu taa kaba nabad galo xataa wixii mubaaxa laguma tiriyo markay leeyiin suuqooyin wax lagu cunaa dee ruuxii aan suuqi ahayn ee dadka meelaha ka shaqeeya in muru'adiisay waxyeelaysaa walow dee meelaha la kala duwan ee la joogiyo waqtiyadu ay taasna ay kolley qeyb kaba yihiin xagga inay noqoto shay khaarimayo inaanay noqon dee waxay tahay uun bal markaa shaygii isagoo iska mubaaxay leeyihin laakiin sharaftii iyo muru'adii buu waxyeelayaayoo kale waa in ubiixa wa min asakaa'iri ay wayaslamu uu nabad galo min asakaa'iri dunuubta yaryar laakiin maaha inaanay kaba dhicin be waa daa'imid uu daa'imo dembi yar uu kaba nabad galo oo lam yaktarif aanu kasban oonu kuna dhicinna shay an shay min alkabaa'iri dunuubta waaweyn kaba mid ah bal taas taa cadlu riwaaya laba shardi unbuu leeyahayba shardi maya ma ninkan dee raawiga naqlinayaan ujeedaa mid waa inay cadaala u sugnaato midna waa inuu dabdi leeyahay haddaba cadaaladii buu imika sheegay oo ninkan cadligii waa kee waxa weeyaan waa almuslim albaalig alcaaqil asaalim min alfisqi wa min khawaarim almuru'a intaas buu labada beyd noogu sheegay fisqigina maxay tahay waa israarun calaa sagiira aw irtikaabu kabiira dembi weyn oo lagu dhaco ama sagiiro caado laga dhigto oo la daa'imo taas baa iyaduna haddaba ninkii waxaa ka badbaaday waa cadli horta cadaala u sugnaatay waana cadlu riwaaya waayo cadlu riwaaya wuu ka waasacsan yahay siaan imakaba tilmaanay ee xagga farqiyada aan ku tilmaanay cadlushahaada waa ka waasacsan yahayba bal taasba weeye shardiga labaad waa dabdi labada beyda dambu ku sheegaya marka muxuu yihi cadlu riwaayati ama huwa ka la xujaysanaya cadlu riwaayati wey waa riwaayadiis ama dee waa riwa cadlu riwaayati riwaayo caadilkeed ama ninkii dee inta badanna lafdigan maser ahaantiisa isagaba isticmaalaane waa lafdigan cadli wadaka kaasna kaa cadlu riwaayo waa muslimun muslim muslim kaasoo mukalaf ama muslimun mukalafun mukalaf oo baalig oo caaqila oo yaslamu ka badbaaday oo isagoo ka badbaadaya min alkhasiisi waxyaalihii khisada ama liitay ee hooseeyeen akhlaaqda ama ruuxa aan u munaasibka ahayn sharaftiisa iyo taa wain ubiixa wax mubaaxa haba noqdo waxaasi wa min asakaa'iri wayaslamu ka badbaadaya oo min asakaa'iri dunuubta yaryar laakiin israarkeed iyo daa'imitaankeed lam yaktarif walam yaktarif aan kasbanoon kuna dhicinna shay-an shay min alkabaa'iri dunuubtii waaweyneed ka mid a kaasi waa cadlu riwaaya kadaka saasoo kale si aan loo aqbalahayn kaa aan cadlu riwaaye ahayn oo kamaa laa yuqbalu ilaa cadlu riwaayati ruuxaa dee aan cadlu riwaaye un mooye ruux kale si aan halkan riwaayadiisa loo aqbalahayn laa yuqbalu lama aqbalayo ilaa man shaksi un mooye dabada dabdiyey wax dabdiyey oo iyaduna waa shardigii labaad buu sheegaya kaleyn hadda asbaal dhigta kitaabkan iyo kitaabkii oo nadmigan asalkaana farqi weyn baa xagga usluubka kelimaadka iyo waxyaalahaas kuu soo baxayo oo dee aad buu kaasi ugaba sahlanaa sababta ikhtisaarka kolley dhibaatada leh marka wax ururinta walow dee intani aanay ishkaal keenteen baan filayaa de waayo waa wixii dee iyagu ay yidhaaheen unbu intay abyaadda kuba sheegeen unbuu ku sheegaya tafsiilkii kale ha kaba tageen haddaba kadaka sidaas oo kale sidaas muxuu ishaaraya waa sida aan loo aqbalahayn kaa cadlu riwaaya mooyaane mid kale loo xujaysanahayn cadlu riwaaye mooye mid kale aan loo xujaysanahayn ayaa laa yuqbalu aan la aqbalahayn ilaa man dabada kii isagu dabdiyey wax ee riwaayadiisan iyo waxaan uu warinaya akhbaartiisa dabdinayay mooye mid kale aan riwaayadii loo aqbalaynoo shardiga labaadna waa inuu daabid yahay haddaba dabdi muxuu yahay tii buu sii fasiraya siuu cadaaladiiba uuu fasiro wadaaka muslimun ugu fasiray man zaayela haddaba kaa daabidkii ama wax dabdiyey huwa kaasi waxa weeye man shaksi zaayela faaruqay ka tegay weeye oo ka dheeraaday alkhadaa gef uu ku gefo waxa weeyaan waxaan uu warinayo kasiiran in badan uu gafo iyo walqalada qalad faaruqay ee ka tegay ka fogaaday ee taas isagu ka dheer oo waxaa intan macnaheedu yaama shadrigan ninka daabidkii waa ninka had iyo goor ande waxa weeyaan waxaan isaga uu warinayo sidiisii u warinaye dabdinaye qalad badan iyo khada badan oo isaga kaba qaalib noqday ama u badan isagoo ka dhacaya xagga riwaayada aanu jirin kasiiranna waa wax loo baahan yahay halkanoo wuxuu ugu qeydayaa kasiiran tan uu raaciye haddii ruuxa khada ka dhaco mar iyo laba iyo saddex nin riwaayaad badanna uu yahay dee bashar weeye oo basharna khada lagama waayo sahw iyo nisyaan lagama waayo markaa khada a naadirkii ama qaladka naadirkii ruuxa dabdigii kama suulinayo riwaayadiisiina waa la aqbalaya kol hadduu nin riwaayo badan aha ama ninku hadduu dee wuxuu wariyeyba xadiis iyo laba iyo saddex ay tahay dee kuwaasna qaladku haba yaraadee barhkood uu khada kaba dhaco iyada taasi nin riwaayadiisu yar tahay haddana qalad laga helay kolle waa dabdili laakiin dadkan riwaayadoodu badan tahay qalad markaa la tiriyey meesha qaladkiisu yahay khada la tirinaya uu yahay taasi dabdiga kama kaxaynayso kama suulinayso riwaayadiisna waa la aqbalaya laakiin waa qaladkii ama khada ii badnaa taas baa isagu meesha tilmaamaysa ama cadayn inaanu ruuxani daabit ahayn ilaa man dabad huwa isagu haddaba waxa weeye man zaayala ruuxii ka tegay weeye faaraqa ee macnaa ka dheeraaday alkhada'a kasiiran khada in badan uu gefo xadiidka riwaayadiisii uu kuba gefayo walqalada bal waaye haddaba waxaa la yidhi waa ninka aan khada lahayn ama khada badan aan lahayn see baan ku garanaynaa dabdigiisan iyo inaanu khada'a lahayn see baan ku garanaynaa tii buu inoo sheegaya waa waxaad iyo goor ruuxa dabdigiisa lagu miisaamo ee laguba garto oo wuxuu ihi ictabiran adigu fiiri weeye adigu ruuxan dee daalibka ama dee ruuxan dee waa man yataataa minhu lkhitaab fii hada albaab weeyaane waxaan aqoon uu lahaa uu waxaan isugu miisaamuu ruwaadda isugu eego riwaayaadkoodii isu bandhiga ictabiran fiiri bida oo ninkaa waxaad u fiirisaa bidaabidiina raggii daabidiinta ee dabdigooda la yaqaanay raggii xufaada ahaa mutqiniinta ahaa ee wax la warinayay bal taasa dabdigiisii la muqaaranayo baaldigo taa u fiiri fain halaba hadduu gaalib noqdo wafqun muwaafaqo ama waafaqida uu iyaga xadiidka siduu ku warinayay uu ku waafaqayo uu qaalib noqduu ka u badan yahay fa daabidun ninkaasi nin daabida weeye waa daabid wailaa oo markaa dee riwaayadiisii waa la xujaysanaya wailaa haddii aan qaalib noqon muwaafaqadii ay badnaato inta uu khilaafayaa yujtanab waa laga dheeraanayaa ninka riwaayadiisi waa laga dheeraanaya shadriga dambena muxuu inoogu sheegay ninka daabitkaasee lagu garta waa culimadu tay dee daabitka kuwa soo saaraan rag xufaada joog dee jiro oo mutqiniin oo xifdi heer sare ka gaadho la yaqaanay dee ninkii ballo waqtiga ahaa ee ragga axaadiis la wariyey axaadiisay iyagu wariyeen isaguna warinayay xadiidkiisii baa loo bandhigayaa axaadiistii ay dadka daabidiinta ay warinayeen uu la wadaagsaday weeye waa marka uu la wadaagsado wuxuu la gooni noqdo maaha wuxuu la wadaagsado marka hadduu inta badan iyagii waafaqayo hadduu khilaafana lafta yaroon macno bedelaynin iyo naqsi wax nuqsaamiya waxyaalo uu ku khilaafayo laakiin inta badan waafaqayo markaa ninkani nin daabido weeye haddii laakiin raggii xufaada markuu axaadiis la wadaagsaduu la wariyo uu iyagii khilaafayo inta uu khilaafa ay badan tahayba ama taasi ay u qaalib tahay ninkani xifdi ma laha weeye oo dabdi ma laho dabdigiina ta lagu garanayaa taas waa cibaaradii oo wuxuu yihi imaka markaa beydkan dambe waa waxa lagu garanayo ruuxa daabidka ee bal inuu dabdi leeyahay lagu garanayo dab lagu garanayo kolley intan bidaabidiina iyo waxaa la arkaa kadaka laa yuqbalo adigu labadaa beyd inay abyaad aada u badani uba dhexaysayba oo sodomeeye alfiyada ciraaqiya wactabiran ictibaran fiiriyo ninkan dabdigiisa bidaabidiina raggii daabidiinta xufaada ahaa kuwaas dee marka uu wax la wadaagsa kuwaasun u fiiri adoo riwaayadiisii riwaayadoodii baaldhigaya u eegaya muqaaranaynaya fain halaba hadduu gaalib noqdo oo wafqun muwaafaqo ama waafaqitaan uu iyaga had iyo goor waafaqay ay isaga u badnaato fa daabidun fahuwa daabidun waa nin daabida ninkaasi wailaa haddii laakiin muwaafaqo uu waafaqay aanay gaalib noqon fa yujtanab waa laga dheeraanaya ninkaasi daabid maaha marka beydkan uu inoogu dambeeyana walow beydkan iyo haddana aan hayno iyo kan imaka xagga dabdiga muqaaranadiisa ilaa dhowr iyo labaatan beyd ay udhexaysay alfiyada ciraaqina waayo baabkan aada buu ikhtisaariyey waxay cadaala kuba sugnaayeen siyay jahaalooyinka anwaacdoodii iyo umuurihii sidaas ahay oo dhan uu ka wada tegay sheekhu aada buu soo ikhtisaarsaday inoo dee abyaado aada u fara badan oo halkan lixdan kaba badan baa dhici karta inay intan ka maqan tahay waa dee ikhtisaar markaas haddaba muxuu inoogu sheegayaa ruuxii mubtadica ahaa riwaayadiisa waxa laga yeelayo wuxuu ihi hal yuqbalu miyaa la aqbalaya albidciyu kii bidciga ahaa aw amase laa yuqbalu lama aqbalayo aw amase yuqbalu waxa la aqbali yuqbalda qadaro gayru man shaksi gayrkii dacaa yeedhayo bidcadiisa dadka ugu yeedhayay kii aan ahaynin daaciga ahayn baa laga aqbalayaa fiihi aqwaal dheh aqwaalo saddexaa kuma sugan oo intaa uu tilmaamay ah wahaadaa kan ugu dambeeya oo ah yuqbalu gayru man dacaana alamhalu ka ugu raajaxsan ugu mudan aqwaalaha weeye waxa weeyaan imanka mutajici buu sheegayaayo hadduu ninkan bidcadiisani ay keenaysa in uu gaaloobo oo bidcadani ay mukafiratahy iyada riwaayo eheluma aha laga aqbali maayo ruuxaani bidcadiisu in dee gaalnimo lagu xukmiyo keenahayn ayaa wuxuu leeyahay saddex qowl baa culimada jira barhkood yihi kol hadduu ninkani xadiiskiisa xifdisan yahay dabdinayo been ka dhowrsanayo xaggiina dee wixii culimada laguma yaqaanay akhdi iyo adaba dariiqeedii uu maro uu hayo xaggaa wax qalali aanay kaba dhiman bidcadiisu dee lana riwa sidquhu wa calayhi bidcatu say yidhaaheen bo bidcadiisu isagun bay waxyeelaysaaye inagu waan ka qaadanaynaa waa la aqbalaya taasi waa qowl oo markaa taas lama kala qaadayo inuu daaci yahay iyo mid kale qowlka labaad baa bidcanimadan baa jurxi ama ruuxa wax lagu jaraaxeeye ah waa wax fisqiba keeno fisqi ta'wiil haba noqdee markaa kol haddii ay dee taas keenayso fisqi ta'wiil de waa qolooyinkii halkan kaba cabiray iyada kol haddii uu ninkani mubtadic yahayba waxba laga aqbali maayo oo riwaayadiisa si kastaba waa loo celinaya bidcanimadan baa ah wax keena riwaayadiisa in laguma celiyo taa haddii la yidhaahna axaadiis aada iyo aad u badan ayaa ka baxaysa kutubtaba oo saxiix iyo keyrkood kuma sugan qowl saddexaadna waa qowl tafsiil oo ninkan kala qaadayna ninkani ma ama nin wixiisan doonaya bidcada inuu faafiyo oo daaciyo dadka ugu yeedhayaa isa waa nin isagu waxaan ha qabee laakiin aan inna faafinayn dadna ugu yeedhayn marka hadduu daaci yahay dee aamin kama nihin ina ninkani waa nin wax doonaya inuu dadka qaadsiiyo uu faafiye inuu akhbaar aan jirin uu bidcadiisa ku xoogeynayo uu samaysto taa aamin kama nihine kaa waan iska celinaynaa riwaayadiisa laakiin kii aan daaci ahayn ee isagu waxa weeyaan waxaanun qabay si cid uu ugu yeedhayo aanu jirin waxa bidcadiisan xoogeynayana aan warin isaga waan kaba aqbalaynaa saddexdaa qowle markaa kaa ugu dambeeyaanu yihi kaas baa amhala ama arjaxatu u wada weeye kaas baana raajaxa oo qowlka ay raajax yeeleen uu yahay waayo dee saxiixan iyo keyrkoodba qolooyinkii mubtadicada ahaa riwaayaadkooda riwaayaad aada u badan ayaa kuba sugan marka wuxu hal yuqbalu miyaa la aqbalaya albidciyu aw amase laa yuqbalu lama aqbalayo aw amase yuqbalu waxaa la aqbalayaa hayru man shaksi hayrkii dacaa bidcadiisan dadka ugu yeedhay aqwaalun halkan bal dee hashan istifaamtan jawaabteeda iskaba qadaro fiihi aqwaal aqwaal saddexood kuwaasa ayaa masalada kuba sugan wahaadaa kan u dambeeyo oo qowlkan ah yuqbalu gayru man dacaana alamhalu ka u mudan weeye aqwaasha ama ugu raajaxsan ee halkan muctamadka ah bal taas weeye wallah subxaana watacaala calaa aclam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا مراتب التعديل تعديلك maraatibtiisii ayuu mabxadkiisii kani yahay tacdiilku waa iyadoo loo xukmiyo raawigii inuu cadaala ay u sugnaatay adigu kolleyna tacdiil uun cadaalo keliya maahae waa cadaalo iyo dee dabdigii labadii shardi aynu soo wada marnay ee loo shardiyayay ruuxan akhbaarta soo naqlinaya ama raawiga xukumkii raawiga loo xukumayay laabta ayaa tan ayaa tacdiilku yahay tajriixuna wuxuu noqonayaa iyadoo adigu ruuxi un la jaraaxeeyo ama xagga dabdigiisa jarxigani ha kaga yimaado ama ha kaga yimaado xagga cadaaladiisa ama labadaba ha kaga wada yimaadee la tajaraaxeeyo macnaa loo xukumo un inaanu ruuxani ee riwaayadiisii aan la qaadanahayn bal taasta maraatib haba yeelatee taasba weeye bal haddaba markaa wuu isu keen raacin doonaa maraatibtii tacdiilka iyo maraatibtii tajriixa kolley abyaadii hore ama qeybtii hore baabkan guud ahaanba ruwaadda kuba tacalluqsan ka la xujaysanayo ka aan la xujaysanayn ee aada buu usoo koobay oo xagga tacdiilku wuxuu ku sugnaaday iyo umuurahaas oo in badan ay culimadu kaba hadlaan iyadana waa uu soo koobayba kan isaguna jarxigu waxyaalaha u kuba yimaaday iyo asbaabihiisa qaar ay meelahan ku sheegaanna uu soo koobay laakiin halkan maanta ma yar koobi doono intii badnayd ee kitaabkii uu soo talkhiisinayo kuba sugnaydba uu soo dhigan doonaa labada qayboodba uu soo dhigan doonaa waxaana jirta uun iyadoo ruwaadda ay cadaala u wada sugnaatay oo ruuxii uu ruux dee bal masalan ama ay cadaala ay u wada sugnaatay ayaana isku heer ahayna ay ku kala heer sarreeyaanay taa ku kala xoog badan yihin iyadoo ruuxii la daciifinayo dacfi u sugnaadayna ama dee ayay haddana dadkii dacfigaasi u sugnaaday dacfigoodu sii kala liitaa ay kusii kala adegyihin halkaas marka haddaba dee umuurahaasin xagga maraatibta cadaalada keenaya alfaada culimadu u isticmaaleen aada u kala duwan oo ama badanba waayo culimadii wax taskiyeysay wax tajriixisay wax tacdiilisay wax yar may ahayn kolley way badnaayeen marka la eego masiiradii dheerayd ee dee cilmigan iyo ama dee culumta islaamka ay jirtay oo saa daraaddeed marka meelahan kolle waa meelo iska yar khadar badanoo ka hadalka ruwaadda lagaba hadlayo ama la tacdiilin ama la tajriixin horta waxay u baahan tahay ruuxani idilaac dhan iyo khibro dhan inuu ruwaaddi u leeyahay iyo riwaayaadkii taas wan welibana bal idilaac dhan ha lahaado iyo khibradaasi haddana meeshii hawo inuu ka dharbeelo oo uu ka maran yahay hawo iyo inuu wax ku tacdiiriyo ama ku tajriixiyo dee ruux munsifa xaqdoona uun qaradkiisuna seexa yahay cid ceebeynteed iyo cid xoojinteedna aanay taasi qarad kale aan kaba lahayn waa in yahay waayo haddii aanay taasi dhicin waxa dhacaysa ruuxu hawadiisa uu raaco ruux muslim oo toosan inuu su sumad xun ku sunto oo taas ilaa qiyaami saaca aan kaba hadhahayn oo dee riwaayadiisi waa daciifun hebel la leeyahay ku aan riwaayo ehel u ahayn ma dhici karta inuu xoogeeyo oy taasna qishi muslimiintii oo dhan ba u wada noqoto bal markaa kolley waa meel aada u yar khadar badan oo sidaa daraaddeed baa laga soo naqliya hadal isba soo naqlin doona ibnu daqiiq alciid dadka muslimiinta acraadoodu waa godgodadka naarta ah kamid aho waxaa qarkeeda istaagay laba kooxood muxadisiinta iyo xukaamta dee qolooyinka kuwana xukunkiisa ay u riyaan bay shuhuuddii uga baahnaayeen taskiyo kuwana riwaayadiisi loo aqbalaa taskiye raawigii loogaba baahday taasna waxay keenaysaa dee ninkii aan is-ilaalin qaradkiisu nasiixo noqon ee hawadiisa raaca inuu godnaareedba uu kuba dhaco dee dembi weyn uu kuba dhaco bal markaa arrinta kale meesha adagna waxa weeyaan